bismillaahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka teknolojiyadda oo dhegeystaan toddobaadkiiba marxliidani oo kale barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkani waxa aynu diradda ku saari doonaa islamarkaanan kaga hadli doonaa shir looga hadlayo arrimaha horumarinta teknolojiyadda beeraleyda oo magaalada muqdisho ka dhacay iyo madax ka mid ah madaxda dalka oo arrimahaasi ka hadlay islamarkaana aada u soo dhaweeyey in teknolojiyadda ay la jaanqaadaan beeraleyda soomaaliyeed ayaan barnaamijka diradda ku saari doonaa ee saaxiibyaal kusoo dhawaada la socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka teknolojiyadda shirweynaha qaran ee diradda lagu saarayo sidii laisu waafajin lahaa teknolojiyadda casriga ah ee caalamka iyo beeraleyda soomaaliyeed ayaa lagu qabtay caasimada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya wasiirka wasaaradda beeraha ee soomaaliya iyo xubno kale oo ka kala socday wasiirada wasaaradaha beeraha ayaa ka qayb galay shirkan oo diradda lagu saarayey sidii teknolojiyadda loo waafajin lahaa beeraleyda iyo horumarka teknolojiyadda sida loo sameyn lahaa sidoo kale waxaa shirka diradda lagu saarayey tacabka beeraleyda iyo sida ay u waafajiyeen isticmaalka teknolojiyadda casriga ah iyo waxyaabaha ka saaciday in ay markaasi beeraleydu waxsoo saar wanaagsan ay yeeshaan qaybo ka mid ah martinsharaftii iyo aqoon-yahanadii dhanka teknolojiyadda iyo beeraha oo madasha kasoo qayb galay ayaa soo jeediyey khudbado kala duwan oo ay diiradda ku saarayeen sida shir sida loo ballaarin lahaa teknolojiyadda dalka si waxsoo saarka uu wanaagsanaado dhaqaalaheena siddeetan boqolkiina dadka shaqadeena waxay ka shaqaystaan beeraha waxaa jira trade deficit xoog leh oo importigeena waxaan cunno waxaanu ka keensanaa dibadda waxaa lagu qiyaasay hal dhibic shan ilaa laba bilyan oo lacaga meeshaas waxa weeyaan dhan dhib bay ka tahay dadka ganacsatadana waxay u tahay fursad weyn ayay u tahay maxaa yeelay intaasoo lacaga dibadda ayay waddanka uga baxdaa waa dhiigbax xoogle oo waddanka ku socda ganacsatadeena hantida haysata hadday beeraha maalgeliyaan lacagtaas dibadda aadaysa waxay galaysaa jeebabkooda laba boqol two point six million i d bs waxaan usoo qaadanay figarkaas keliya inaan ogaano in badan oo ka mid a inay tahay beeraley dhulkeena sagaashan sagaal milyan oo hectar ayaa waxaa lagu sheegaa inuu yahay dhul diyaar oo ah in la beero laakiin totalka dhulkaan haysana waa lix lix saddex dhibic lix boqol iyo soddon iyo toddoba kun lix boqol konton iyo toddoba kilomitr square oo siddeetan iyo shan boqolkiiba wax laga beeri karo ama dryline farming ha ahaato ama riverine ha ahaato wax laga beeri karo one form oo one form oo the other wax looga boobi karo wasaaradda beeraha mandatekeeda ayadaa u xil saaran inay wasaaraddu wax soo saarka tabca beeraha kor u qaado ayadaa ah qorshihii horumarineeda beeraha inay la timaado ayadaa laga rabaa farsamada cusub tobankii sanaba shantii sanaba waxaa isbedelaya farsamada ayadaa laga rabaa inay technolojiya cusub la timaado researchka iyo extensionka cilmi baaristii waxaa lumay completely aqoontii culumta beeraha waa lumtay qof raba inuu bartana male maxaa yaele imageka aada u liitaa masawiradan arkaysiin kulligan kan waa bonkai waa beertii tijaabada beeraha ee bonkai wasaaraddu waxay kaloo waajib ku ah inay gacan qabato oo daadihiso wasaaradaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay hal dowlad leeyahay haba ahaata laba heer maamul wasaaraddu irrigation structurekii iyo beerihii iyo feeder roadskii burburay oon soddon iyo laba sano wax laga qaban ayadaa laga rabaa inay soo noolayso webigeenna cid lagu hadlaynaya ma jirto webigii wuxuu u baahan yahay naftirkiisa in la manajgareeyo carada laga saaro webigaas shaqadii lagu hayana asagalskale meelaha qaarkood waxaa keenaya webigu inuu fataho waxaa ka buuxsama ciid meelaha qaarkood ay ka mid tahay magaalada afgooyana wuxuuba yahay qashanqub qashinkii magaalada dhan baa lagu shibay webigu wuu buuxsamay biyuhu markuu yimaado ma celin karo fatahaad magaaladay keenaysaa marka wasaaradda webiga inay maarayso qararkiisa kabto qashinka ka saarto ciidda ka saarto wasaaradda laga rabaa river management oo desiltinkii carisaarkiisa waa sheegnay early warning inay wasaaraddu howlaha ay hayso waxaa ka mid a sii saadaaliso roobabka fatahaadyada dhacaya qorshana uga talagasho beeraleydaas wixii laga samayn lahaa iyo ugu dambeyn inay iskaashitooyinka iyo beeraleyda ay gacan qabato
waxaan aada ugu faraxsanahay shirka halkan ka socda oo nuucan oo kale ah oo teknolojiyadda casriga ah oo beeraha ka turjumaya anigu waxaan ahay beeraley muddaan beeraley ahay dowladdii maxamed siyaad barre ayaa la shaqay jiray iyo dowladihii ka dambeeyey wax badanaa dalka ka ognahay dalkaanu waa dal hodona qoladii heesaha dhigi jirto maxamed siyaad barre dal barwaaqo iyo dadka baahan ay dhihi jireen dalkaanu waa dal barwaaqo waa dal aada u wanaagsan waa dad ku dal ku wanaagsan xoolaha beeraha iyo kalluumaysiga laakiin sidii la rabay loogama faa'iidaysan waa taariikh dheer waxaan soo marnay mooska soomaaliya asigoo adduunka lambar one ka ah suuqa e ecda iyadoo la yidhaahdo mooska soomaaliya see loo helaa bumbeelmada soomaaliya see loo helaa wax kasta oo dalkayna ka baxa see loo helaa oo aan dibad waxba laga keenin oo dalka wixii ka baxay ay raqiis yihiin oo dadweynuhu ku nool yihiin dhibaato badanaa ku dhacday dalka uu soo maray waxaan rajaynayaa inuu ka soo kabsan doono sida aada og tihiin beer iyo wax soo saar haddii uusan dowlad lahayn ma dhaqaaqi karo wax soo saar haddaad maqashiin dowladow leey waa agoon haddii aysan beeruhu dowlad lahayn agoon aan aabba lahayn waa hadda dhibaatada ugu weyn oo soo korortay hay-adaa yimid laha xoolaha iyo beeraha dadkii joogi jiray kaarar dhedhalay siiyeen bishii labaatan dollar lixdan dollar soddon dollara laydinsiiha xamar soo gala waa laga soo bixiyey dalkii xoolihii iyo beerihii waa laga soo saaray dadkii ku naxfi jira oo ku noolaay meeshaana la ysugu keena xamar iridiisa ah dowladdu arrintaas waa inay wax ka qabataa insha allah oo dadka duunyadiisa iyo beerihiisa iyo dalkiisa iyo wax soo saarkiisa in lagu celshowa
ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xamsi cabdibare ayaa ka hadlay shirka teknolojiyadda ee beeraleyda iyo sida loo horumarin karo beeraleyda guud ahaan geyga soomaalida aan sameynay priorities priority number one oo aan rabno dalkan in investmentiga uu galo waxaa waaye waa wax soo saarka oo ay kow ka tahay beeraha marka waa fursad aada u fiican ayaa ayaa meel kastoon tagno waxaan iibgeynaa waxa aan haysano oy beeruhu uga horeeyaan xooluhu ku xigaan kalluumaysiga wax soo saarkeenna ayaan ayaan iibgeynaa waxaanan hubaa inay imaan doonaan ganacsato waaweyn dowlado oo soo eegi doona dalkan u imaan doona sidii ay u maalgashan lahaayeen oo ay billions of dollars u gelin lahaayeen wax soo saarkeenna maalin dhaweyd waxaan joogay ciraaq waxaan rajaynayaa bisha augost waxaa imaan doonaa ganacsato aada iyo aada runtii ugu waaweyn dalkaas oo iyo wasaarado ay hogaaminayso wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo wasaarad iyo kalluumaysiga waxaynan u socdaan inay heshiisiyay nagala galaan oo ay inaga qaataan beeraheenna oo mooskii iyo cambihii iyo maxaanku dhahaa simsintii iyo inaga wax soo saarkeennii quruxda badan ee hadda halkaas iga muuqda ayay rabaan inay ay ay sidaad ogtihiin liin liinteenii limabeelada la odhan jiray iyo mooskeennu dee adduunka waxay ka yihiin magac aada u sarreeyay ku leeyihin marka cid waliba eh, waxay ku fakeraysaa inay soomaaliya ka soo dhoofsato en, eh, en, eh, maxaan ku dhahaa midhahaas aadka u wanaagsan inay kasoo dhoofsato ayay ayay ku fakerayaan marka waxay aada iyo aada u danaynayaan inay yimaadaan dalka wayna imanayaan sidoo kale xoolaha ay rabtaa rabaan inay dhoofsadaan gaar ahaan looda iyo iyo ariga ayay rabaan inay ayaguna ay kuwa kimiyaad aada u badan oo tiro badan inay ay u baahan yihiin inay ka dhoofsadaan waxaa imaan doonaa dad dhakhaatiir ah khubaro oo eegi doona eh, maxaan ku dhahaa dhinaca technically caafimaadka iyo iyo iyo wix la xiriira ayagana eegi doona oo la socda haddii la yidhahdo ay imaan doonaan Eh, egypt ayaa ayaguna aada ogtihiin inay diyaar yihiin oo rabaa inay eh, kumanaan xoolaheenna ah inay qaataan oo eh, in eh, suudaan ay ka qaadan jireen hadda ka hor suudaanna markaa dadkan walaalahana allah u fududeeyo ayagana jid xun oo aynu soo marnay ayay qaadeen eh, unfortunately En, eh, taasi waxay keentay inay marka ay waayaan eh, cunadii ay heli jireen inay qaaliyoobaan eh, inuu qaali noqdo hilibkii En, eh, egypt uu qaali ka noqdo sidaa darteed waxay eh, diyaar u yihiin ayaguna ay rabaan inay xoolaheenna qaataan ayay iyaguna diyaar u yihiin marka dalkan waa loo soo socdaa in investment lagu sameeyaa la rabaa in eh, xoolihiisa iyo beerihiisa iyo wax soo saarkiisa eh, la sameeyaa la rabaa annagu ka xukuumad ahaan waxaan sameynay program insha allah sanadkan dhammaadkiisa bilaaban doona laakiin eh, hadda qorshihiisii uu si xooga u socdo oo la yidhaahdo national Tra- transformation plan oo n t p kaas oo aan priority uga dhignay wax soo saarka beeraha iyo eh, xoolaha iyo kalluumaysiga in la geliyo dalka soomaaliya marka bankable projectga aan samaynayno haddii la yidhaahdo projectska number one wuxuu noqon doonaa eh, wax soo saarka ayuu noqon doonaa insha allah marka waxaan rabnaa in annaga laabis baan samaynay oo laga ay wada fadhiisan doonaan hal meel ay fadhin doonaan eh, xukuumaddii iyo private sectorkii oo ay beeralaydu ku jiraan waxaan rabnaa inay halkaas ka soo dhalato fikrad eh, isku darsi ah oo loo wada dhan yahay loo wada dhan yahay oo transform garaynaysa innaga wax soo saarkeena marka eh, dad badan baan tababarnay waan private sectorka hor- waan la xiriirnay waan waan wada shaqaynaa arrintaasaa si weyn u socota Eh, dalka marka en, eh, waxaan wax soo saarkiisa iyo horumarintiisa dhaqaalaha waxaa lead ka ah oo ka noqon doona private sectorka ma aha in dowladdu xukuumaddu inay meel ay iska fadhiisato ayadu wax wadadaysa ma aha dhaqaalaha waxaa haya private sector eh, sectorka haya dadka waxaa shaqaalaysiinaya private sectorka shaqaalaysiinaya innaga kuweenna iyo kuwa kale oo dibadda inooga imaan doona intaba waxaan rajaynayaa in waddankan eh, si weyn loo maalgashado ayaan rajaynaya haddii la yidhahdo marka eh, taasna waa socotaa si weyn baan iyadana u wadnaa haddii la yidhahdo priorityna saasay noogu tahay oo n t b ga marka la fiiriyo private sectorkeenu saasuu leadka u qaadan doonaa insha allah Eh, sidaad ogtihiin eh, suuqyada caalamiga laftooda innaga wax soo saarkeenna waa u furan yihiin weliba canshuur la-aan china ayaan maalin dhaweyd la heshiinay oo eh, wix alla wixii aan soo saarno canshuur la-aan suuqaas weyn waa inoo furan yihin Ah, u galayaan marka eh, innaga inagu xidhan tahay waxaan soo saarnay iyo qualities waxaan soo saarno eh, ayay inagu xidhan tahay laakiin waa suuq inoo firan waxaad ogtihiin east african community aan ku biirnay oo eh, ayaga lafteedu suuq weyn oo dad eh, maxaan ku dhahaa nus billion ku dhow ay aan ku biirnay waxaa laynaga rabaa inaynu eh, aan fursad u haysanaa inaan u dhoofino ayagana oo waxaan haysano aan aan geyno Eh, ayadana fursadaasi way inoo furan tahay waana fursad qaali ah oo muhiima waay intaasoo dhani waa fursado jira oo wax soo saarkeenna ee aan kor ugu qaadi karno haddii ilaa yidhaahdo aanan niyeysanahay insha allah inaan kor u qaadno arrinteenna aan kor ugu qaadno bandhigan oo hadda maanta eh, wasaaraddu soo bandhigtay eh, waxa uun eh, aan uu yahay introduction eh, iyo ij- itijaah uu caddaynayaa meesha ay xukuumaddu u socoto iyo meeshay dowladdu u socoto iyo sida loo qiimeynayo iyo siday priority ay noogu tahay eh, arrinta wax soo saarka gaar ahaan beeraha marka in dhammaanteen aynu sidaas aynu u wada fakerno isku duubnaano eh, kana shaqayno eh, sidaynu usoo saaran wax soo saarkeena aynu xoojin lahayn ayaa ayaa loo baahan yahay arrintaasna waa arrin la- kasoo bilaabanaysa securityga ilaa eh, wada shaqaynta dowl- xukuumadda iyo private sectorka iyo public sectorku ay wada shaqaynayaan oo ay ay ay si dhow u wada shaqaynayaan iyo soo dhoweynta eh, investorska ka imaanaya ee dibadaha ka imanaya waxaan aada ugu adkaynayaa eh, dadkeenna eh, ganacsatada ah iyo private sectorkeennu eh, inay xoog saaraan wax soo saarka oo ay hantidooda geliyaan wax soo saarka faa'iidadu meeshaasay ugu jirtaa suuqaqna saan sheegnay waa buuxaan meel kastay ka buuxaan eh, dowladda waxaa saaran inay abuurto suuqyadii waana ka shaqaynaynaa annaga ciddii qaadan lahaydna weydiiya laakiin soo saara marka in la soo saaro waa tid muhiim ah. Ah, marka halkaasay faa'iidadu ka imanaysaa marka aynu dhammaanteen ka wada qaab qaadano wax soo saarkeenna aynuna eh, maxaan ku dhahaa eh, Su- suudaantu markii ay ay ay ay qabsadeen en, askartu militarigu kuwan hadda maaha kuwii ka hore waxaa lagu soo rogay cunaqabatayn Eh, maadaama ay ay- ay maxaan ku dhahaa ay military ku- ay dal ku qabsadeen marka wax way isku tashadeen marka waxay dhaheen na'kulu mima nasrac waxaan cunaynaa waxaan soo saarnay annagu go-aankaasay gaadheen marka waxay gaadheen markii dambe dee inay dunida u dhoofiyaan oo wixii intuu faaid noqdo ka bata wixii inay noqoto meesha ugu badan ee wax laga soo dhoofsaday inay noqoto markay ay istraatijigaas qaateen oo ah waxaan soo saarnaan cunaynaa annagu ama hayso ama cunaqabatee ama waxaas adag ku taalla marka eh, innagana aynu istraatijigaas wax la mid ah aynu qaadano oo aan iska dayno weliba hadda waxaad ogtihiin bad maaragtay eh, dhakhaatiirtu wayba ka digayaan waxyaabaha kale waayahan dambe waad ogtihiin oo odayaashu iyo dadku waxay aada u cunaan cambuula ii ke- Cambu- wax kale iga daa bariiska iga daa cambuula istii baasta iga daa me cambuula ma haysaa Eh, xaggaasaa berigan dambe loo batay marka waxaan rajaynayaa waa waa waa wax wanaagsan arrin wanaagsan waaye laakiin dee inta odayaasha miyayna ku ekaanina dhallinyarada iyo gabdhaha iyo hala sii gaadhsiyo iyagana xagga cambuulada ha u bataan Eh, cuntadaas soomaalida waxaa la yidhaahdaa eh, eh, cuntada en, eh, hal siin baynu u karsanaa haddii aynu siyaabo kale u karkarin lahayn o macmacaanaan lahayd way ficnaan lahayd laakiin galley un haddii la kariyo dee oo ay maaragtay ay cambuuladu tii un ahaato anagu markaan yararayn waan necbaan jirnay ma lama jeclayn marka dhallinyaradu ma jeclaanay laakiin dee galleyga waan si yani waa inaan farsamo keenno qurxisoo macaanaysa waa inaynu digirta farsamo keensoo macaanaysa waa inaynu helaan samaynaa oo wax kale ku samaynaa marka eh, farsamooyinkaasi waa inaga maqan yihiin xagga eh, cunto kariska waan
guud ahaan dhegeystayaal saaxiibyaal barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkan iyo hinta ayaynu kusoo gabagabayneynaa waxaanuna diiradda ku saareynay shirka amuuraha teknolojiyadda beeraleyda ee diiradda lagu saareeyay oo magaalada caasimada muqdisho lagu qabtay intaynu barnaamijka midlaacayna ku kulmi doono isma dhaafan asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu